waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraaleh ayaa ka hadlay ciidamada shisheeye ee isaga baxaya soomaaliya isagoo dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan jihaadka ka socda soomaaliya ku soo dhowaada kelimad baraarujin ah oo uu jeediya sheekh muuse cabdi caraaleh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan joognaa xilli ay taariikh ay qormayso waxaan joognaa xilli ay ummaddii kala baxayso oo loo kala miirmaayo cid ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii difaacaysa iyo cid kitaabka ilaahay la dagaalamaysa waa la kala baxay taariikhaa qormaysa waxaan soo marnay taariikhda islaamiga waxaa ku jirta qaswat alaxzaab oo gaaloo dhan intay soo bahaysteen ay ku soo duuleen magaalada madiino ayagoo raba nuurka alle inay demiyaan oo nebi maxamed saxaabadiisa ay meesha ku tirtiraan ku baabi'iyaan gees walbay ka yimaadeen yuhuudaa timid qadafaanaa timid qurayshaa timid banuu salamaa timid kinaanaa timid qabaa'ilkii deganaayoo dhan jasiira carabiya isugu yimid in cagta la mariyo maarata la baabi'iyo qur-aankaa ilaahay ku tilmaamay ijaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaaqat alabsaaru wa balagat alquluubu alxanaajira wa tadunnuuna billaahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wa zulziluu zilzaalan shadiida maanta koraa noogala yimid hoosaa noogala yimid afrikaanaa yimid ameerikaanaa yimid orobaa timid carabaa taageertay yacnii cid walba waxaa la isu bahaystay in nuurka ilaahay la demiyo oo kitaabka qur-aanka iyo kelimada tawxiidka in hoos loo dhigo ilaahay wayaaba allaahu ilaa an yutima nuurah ilaahayna waa diiday inuu taam yeelo nuurkiisa maana wax kale alla waa diiday taariikhda qormaysaa marka waxaa la rabaa qof walbaaba baalkay ka gelaysa inay iska fiiriso waxaa jira qabaa'il soomaaliyeed oo xarakada shabaabulmujaahidiin oo hogaaminaysa jihaadka hadda maanta ka socda soomaaliya bayca kula galin jihaadka kula dhintaan kulana noolaadaan garabkooda istaagaan ay la geeriyoodaan ayna la guulaystaan soo ma jeedi nabigeena calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay kitaabkan qur-aanka dadow ku rafciyaahoo cirka ku geeyaoo kor ugu qaada qolana alla waa ku dulleeyaahoo dhulkau ku dhigaa waa ogaa doontaan gaalo waa baxaysaa hadeertaana way rarantaha waana la guulaystay ilaahay idankiis waxaad maqlaysaan inay gobolladan shabeellada dhexe meelo ka mida ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo biyocaddo meelo badan ay ka guurayaan shabeellada hoose shabeellada hoose meelo ka mid ay ka guurayaan ba iyo bokool meelo ka mid ay ka guurayaan gaalo waa sii jeesatay waana jabtay waxaa hadda la abaabulayaa markii ciidamadii maartayani garguurta uu sameeyey oo labay dhowr iyo tobanka kun ahaa markay soo jabeen ee soo guuldaraysteena xamar ay ku soo aruureen in la yidhaahdo macawslaydi dib ha loo abaabulo iyo qabaa'ilkii halkaasay hawshu maraysa marka guushu waa dhowdahay guushu waa dhowdahay waxaa la rabaa nin walbaaba qaybta uu ka qaadanaayo inuu maartayani uu dib u fiiriyo waxaa ilaahay qur-aankiisa kariimkaa noogu sheegay ma sinna qofku marka uu la guulaysto yimaada iyo qofka markii dhibaatadu ay jirto oo maarata loo baahan yahay dhaaf iyo dhiig loo baahan yaha bixiya isku mid ma aha laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu wa kulan wacda allahu alxusna qofka marka loo baahan yahay naftiisa iyo maalkiisa bixiya iyo ninkii markii la guulaysta soo orda oo waa la guulaysta yidhahda ilaahay wuxuu leeyahy isku mid ma aha laa yastawii ma sinna isku mid maaha waxaad ogaa doontaan hadda maanta yacni waxaa le war hala soo baxo war hala jihaado war maanta idinla gudboontaya kaale maarata yani ka soo qaybgala jihaadka maanta laysu baahan yahay hadda kaale safka soo gal hadda kaale imaad cadowgu waa daba jeediyey way jabeen markii qaswatul axsaab ay gaaladii guureen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo soo sheegay inay guureen oo xudayfa inulyamaan oo loo diray oo soo sheegay nabigu wuxuu yidhi maanta kadib annagaa ku duulay inay naguma soo duuli doonaan afrikaankan soo gardarooday annagaa ka daba tegi doona dib noogu soo noqon maayaan ilaahay idankiisa hadda arrin waa og tihiin in kenyana in lagu dhex jiray buuraha golis oo badda casfiiraha iyo ciidamadii muslimiinta mujaahidiinta inay joogaan guryahoodaan ugu tegi doonaa iyo meelaha ay degan yihiin maxaa yeelay guryaheennay noogu yimaadeen ubadkeenni iyo carruurteenni iyo haweenkeenni madaafic kala daaliyeen xaq uma laha inay halkooda ku nabad galaan ilaahay idankiis waa loogu tegi doonaa guryahooda waxay geysteenna waa laga argudi doonaa ilaahay idankiis waxaan rabaa inaan idin idhaahdo dadka markay axsaab dhacday laba qaybood la kala noqday ilaahay wuxuu leeyahay walamaa ra'a almu'minuuna alaxsaaba mu'miniintu markay axsaabta isbaysatay arkeen walamaa ra'a almu'minuuna alaxsaaba qaaluu haadaa maa wacadana allahu wa rasuuluh wasadaqa allahu wa rasuuluh wamaa zaadahum ilaa iimaanan wa tasliima halkaasay qaadeen yacni hoggaansamid iyo isdhiibid ayay maarata yani iyo inay yacni xaqiiqsadaan inay maarata yani ee waxaan ma wix ilaahay yabaha ay yihiin munaafiqiintu maxay waid yaquulu almunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa quruura gaalada soo duushana hadda ayagu waaba gaalo caddaysatay oo difaacaya wax la yidhaahdo ee dimuqraadiyad wax la yidhaahdo dastuur dhabdhaba oo bini aadan sameeyey waxayna rabaan inay ku dumiyaan diinta ilaahay uu ka soo dejiyey cirarka ka kor alla uu ka soo dejiyey ay rabaan inay ku tirtiraan oo ku dumiyaan soo ma jeedid ilaahay gaalo maarata yani waa nooga hiilinaya waana noo ballan qaado wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin ilaahay wacdigiisa iyo hebowhiisa ilaahay ma guub yeelo haddaan muslimiin mu'miniin oo dhaban dhaqanno guusha waana siinaya waana haysannaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu noo siyaadiyo gaalada iyo cadowga isoo bahaysta oo dalkeenna ku soo duulana degdeg inuu dalkeenna uga saaro inuu ilaahayna makaniyo inaan diintayada sidaan doonno aan ugu dhaqanno caasimadda soomaaliya iyo madaxtooyada inka aayad tawxiidka laga taago ilaahay idankiisa ciddii gaaraysa ma garanaayo laakiin dhowaan ayaduna way dhacaysaa maxaa yeelay hadda madaaficda habeen walba lagu meesha la yidhaahdo madaxtooyada waa ku joogi waayen madaxtooyada waa ka baxeen luuqiya ku jiraan meesha la yidhaha xanane oo ay cadowga ugu weynaa degganaayeen waxaa maanta la sheegayaa in hay-adihii qaramada midoobey ay ka guuraayaan maxaa yeele habeen walba hoobiya la dhaca habeen walba iyo maalin walba ayaa madaafici ku socotaa soo ma jeedid waxa saa samaynaya waa rag ilaahay subxaana wa tacaala dhiiggooda iyo naftooda ka iibsaday oo janno ku doortay oo adduunyadan maarata yani basiidka aan waxba mudin oo waxba aan maarata yani moodin ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa kariimka wuxuu leeyahay waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin walu fiirso warsay gaaladu kulligood idinla dagaalamayaan kulligeen ula dagaalama ogaadana alla muttaqiinta garabkooda yahu ilaahay muttaqiinta ula jira hada wabillahi tawfiiq وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله